war wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba aynoo maqleysaanba kusoo dhawaada warka duhurnimo ee raadiah dalsan qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah dowladda turkiga oo soomaaliya ku wareejisay doomo dagaal oo dheereeya deeq lagu daabulay diyaarado ayaa boqolaal qoys oo iskugu jira danyar iyo barakacayaal ku nool degmada go-doosan ee diinsoor hay-adda sodme ee ugu qaybisay dowladda soomaaliya oo si rasmi ah ugu biirtay golaha dhoorista xogta madaxweyne mustafa cagjar oo abiy axmed ku taageeray in la turxaan bixiyo khilaafka ka dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya kulan lagu taageeraya musharax madaxweyne jubbaland cabdirasaaq cali dheere oo lagu qabtay magaalada kismaayo wararka dibadda aan idiin haynana waxaa qayb ka ah dowladda iiraan oo wacad ku martay in ay xanuunjin doonto dowladda israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan oo wanaagsan waa duhur jimca taariikhduna waxay ku beegantaa kowda bisha koow iyo tobanaad ee nofembar sanadkuna waa laba kun afar iyo labaatan intaad hesheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warkeena ayagoo dhammaystiran markana kusoo dhawaada aynu ku bilownay dowladda turkiga ayaa soomaaliya ku wareejisay doomo dagaal oo dheereeya wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cali cabdi ayaa safiirka dowladda turkiga u jooga soomaaliya kala wareegay afar doomo oo loogu talagalay ciidamada badda soomaaliya munaasabadda doomahan ay ku kala wareegtay soomaaliya iyo turkiga oo ka dhacday dekada weyn ee muqdisho waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xooga dalka taliyo ku-xigeenka ciidanka dhulka iyo taliyaha ciidanka badda iyo saraakiil kale afar doomood ee turkiga ku wareejisa soomaaliya ayaa la tilmaamay inay noocoodu ay yihiin kuwo aada u dheereeya oo loo adeegsan doono sugitaanka amniga xeebaha soomaaliya safiirka turkiga u jooga soomaaliya oo hadal ka jeediyay munaasabadda ayaa tilmaamay in doomahan ay gacan ay ka geysan doonaan xoojinta ammaanka xeebaha soomaaliya isagoo xusay inay taageerida turkiga ay sii kordhayso tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii labada kun koo iyo tobankii wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga cumar cali cabdi oo u mahadceliyey dowladda turkiga waxa uu sheegay in doomahani ay waxweyn ka tiri doonaan dagaalka lagula jiro waa kooxaha amniga lidoga kuwa ee badda soomaaliya waa ka qaraabta ayuu yidhi ugu dambeyntii wasiir cumar ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay ka faa-iideystaan kheyraadka badda ee dhex yaala xeebaha dalka soomaaliya markana haddii aan eegno madaxweynaha waa dabcan kulan lagu taageerayay musharaxa madaxweyne jubbaland cabdirasaaq cali dheere ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo warkan cabdiqaadir indhoy ayaa sii dhammaystiraya
kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaasina lagu taageerayay musharax madaxweyne jubbaland doctor cabdirasaaq cali dheere ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kulankan waxaa kasoo qaybgalay odayaal dhaqan waxgarad siyaasiyiin dhalinyaro haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo si wada jir ah cod mida ugu taageeray doctor cabdirasaaq cali dheere oo u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland waa kuwaan qaar ka mid a xubnihii ka qaybgalay kulanka oo hadallo ka jeediyeyaan rasuulka hadalkiisi baa inoo socday calayhi salaatu wasalaam haddii xumaan kaa dhacdana wanaag raaci baa la yidhi way tirtiri dadkana kula tacaamul baa layi tacaamulkiisa ugu fiican kula dhaqan wa khaaliqi naasa bikhuluqin xasan walaalayaal marka waxaa loo baahan yahay meel kastoon joogno ilaah inaan ka cabsanno inaan maaragtay dariiqa saxda ah innagoo nebi maxamed kaga dabadaynayna calayhi salaatu wasalaam dariiqiisii aynu maaragtay aynu ku dhaqanno dadaal aan samayno tusaalahaan salaadda subax baan tukannay saaka allah inaga aqbale waxaa la doonayay duhurkana inaynu ku darno jaamicaad iyo meesha loogu talagalayna aan oogu darno guryaheenna markaan ku noqonno wanaag kula noqonno bulshadaan la noolnahay wanaag kula noolaano waxaan soo dhawaynayaa madaxweyne cabdirasaaq oo tartan hadda jubbaland u tartamaya horta inaanan saaxibinaha dhale waxaan leera saaxibaan allah u naxariiso janna allah geeyo Eh, waxaan rabnaa doorasho furun in laga helo jubbaland oo maaragtay daah furun dadka waxaa laga dhaadhicinayaa jubbaland lama imaadi karo eh, nabadgelyo maaha eh, dadka maaragtay dadka waa la cabsigelinaya dadaad cabsigelinaya been waay cabsigelintaas waxba kama jiraan dadka inay imaadaan ninkii doorasho rabo dal iyo dibad inay imaadaan aan horta ugu baaqaynaa marka ugu horreyso inay imaadaan dhulkaa nabad waayo nabadgelyaa ka jirto maamulaa ka jiro dad sharaf badanaa maamulo oo wanaagsan haddii iyagu ku guulaystaanna waan soo dhawaynaynaa haddii uu maaragtay nin ka mid ah inta musharaxiinta ay soo ay ku guulaystaanna waan soo dhawaynaynaa musharaxiinta horta eh, dowladda waxaan u baaqaynaa eh, doorasho daafuran inay qabtaan oo maaragtay dadka ay soo dhaweeyaan een, maaragtay ay ee, doorashada ay noqoto mid daahfurun dadka aan laga qarinin een, dadka waxaa la leeyahay bahasha xoogaa lagu maamulaya xoog lagu maamulaya bahasha waxaan dhihi lahaa u imaada ciddii tooganaysa oo dhan dadka bannaanada ha ka hadlayna gurigiina imaada dadka dacalka idinkoo la sheekaysanaya shaaha la cabayo dacalka wax la qabsada anigu intaasaan kusoo gabagabeynayaa
cabdirasaaq oo u taagan xilka madaxweynaha jubbaland inuu noqdo musharaxa horta cabdirasaaq waan soo dhaweynaynaa ilaahay ha kuu guulaysiiyo taas waa taas Een, cabdirasaaqna waa musharax keligii ma ahan kolley ummad badan baa soo baxaysa waxaan cabdirasaaq leenahay ilaahay ha kuu guulaysiiyo waa ku taageersannahay waan kugu hambalyeynaynaa in ahankaaga iyo damacaaga aad soo bandhigtid oo ummadda jubbaland aad u soo bandhigtid aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan kugu soo dhaweynaynaa Een, cabdirasaaq haddaad ku guulaysatid waxaan ku leenahay waxaa ku saaran xadiiskii nebiga sal lla cala wasalam oo kullukum mas-uulun kullukum raacan mas-uuliyati mas-uuliyad baa ku saaran ma seexanaysid midkii ummadda ka farxiyo ee aad iyo aad ay ugu riyaaqdaan allah kaa dhigo haddii lagaa guulaysto iyo haddii aad guulaystid niyadaad waxaan rabaa inay sidii hore aad u shaqayni jirtay ay noqoto marka walaalle een, allaha kugu guulaysiyo waana ku taageersanay waana kugu een, hankaaga iyo wanaagga aad soo jeesayna aad ayaan kaaga hambalyaynaa waxaana filahayaa in badan buu soo waday madaxweynuhu khayr allah siiyo een, maxamed axmed maxamed sheekh maxamed islaam allaha barakeeya asagana wakhti badan buu soo gaarsiiyey meel fiican buu soo gaarsiiyey doorashadan hadda een, hadda wadannana wixii inaga dhimanayn hadda tabayno ilaahay kuwiina maaragtay kuwa maanta qaban haya ee cabdirasaaq kow ka yahay iyo inta musharaxiin ee soo socotaba kii ilaahay subxaana wa tacaala ku guuleeyo waxaan ilaahay ka baryaynaa inay intaan tabaynona uu na gaadhsiiyo Een, awal horena nabad iyo barwaaqiya waxaan ku joognay nabadgelyo
kulankeennan maanta wuxuu ku saabsan yahay eh, cabdirasaaq cali dheere oo musharax u ah xilka madaxweynenimo ee jubbaland Een, tartanka madaxtinimada wuxuu xiise badan leeyahay markii da'yarta iyo aqoon-yahanka waddanku ay maxaanku idhaahdaa ku hawoodaan kursiga aad iyo aad ayaannu ugu soo dhawaynaynaa runtii hankiisa iyo eh, maxaanku idhaahdaa fikirkiisa ku aadan inuu noqdo uu u sa- uu u tartamo hoggaanka madaxtinimada jubbaland cabdirasaaq waan soo dhawaynaynaa aad iyo aad baananu fikirkiisa wanaagsan ugu taageersannahay insha allahu tacaala Een, dowladda jubbaland iyo madaxdeedana waxaanu ka rajaynaynaa inay qabtaan doorasho furan oo aqoon-yahanka iyo daa'irta wax soo baratay ay ka qayb galaan sidaasaa waxay dhalinaysaa qalbi wanaag iyo in dadku ay horey uga dhaqaaqaan meeshay maanta joogaan intaasaan maxaanku dhahdaa maamulka jubbaland iyo madaxdiisana kula talin lahaa hal qodobna inaan ka dhaho musharaxiinta uu isaga kow ka yahay hal qodobna waxaan rabaa shacabka inaan la hadlo reer jubbaland hal qodob oo saddexaadna waxaan rabaa inaan la hadlo madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland ee hadda xilka haya axmed maxamed islaam waxaan ku hormarayaa madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland ee hadda xilka haya axmed maxamed islaam waxaan leeyahay mudane madaxweynaheenni baa tahay laakiin dalka iyo deegaanka waa lagula leeyahay wax badan oo tabasho fara badan baa jiraan ummad badan baa wax tabanaysaa ilaahay ilaahay subxaana watacaala ayaa dadka haqitiri karaa laakiin wax badan oo dhaliile way jiraan annagu waxaanahay gabdhihii qaadlaha ahaa maxaa la dhihi jiray gaar ahaan ee wadankan ilmaha ku soo korsaday een maxaa la dhihi jiray haddana dhibaatooyin fara badan baan tabanaynaa marka waxaan leenahay haddii lasoo istaago oo lagula tartamo oo ay imaadaan dee waa inaan taarget la samaynin oo aan maxaa la dhihi jiray maxaa loo taagan yahay iyo aan la dhihin dalku waa laisla leeyahay nin muwaadin leh oo wadankan wax ku leh hadduu imaado annagu waan garab taaganahay waxaan leeyahay musharaxiinta ana waan la hadlayaa kuwa nairobi jooga ee hoteelada kirkireeya maalin walba shararka qabto iyo maxaa la dhihi jiray hadda ninkan hadda taagan ee cabdirasaaq ee hadda nala jooga magaalada kismaayo ee hadda aan ku sugannahay meeshiisa iyagoo dhan waxaan leeyahay musharaxiinta haddii aadan musharaxiin ahayn oo aad raadsanaysaan wasiiro sida nimanka idinka idinka horeeyey ama aad raadsanaysaan maxaa la dhihi jiray een, xildhibaannimo ama aad rabtaanba in jeebka laydin buuxiyo maalmo intii goobweyn laydin geeya aad iska qaadataan nabad annagu shacab baan nahay waxaan idin leenahay walaalayaal hana dhibaataynina maxaa la dhihi jiray een, shacabka buuqa iyo dhibaatada inaad ka daysaan baa ila quman oo magaalada nabadeeda aad u daysaan haddii iidan awo-
dowladda soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu biirtay golaha dhowrista xogta dowladda federaalka soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu biirtay golaha dhowrista xogta oo ah golo la aasaasay sanadkii islamarkaana ay ku mideysan yihiin in ka badan boqol wadan ka mid noqoshada soomaaliya ee golahan dhowrista xogta xubinnimadeeda ayaa lagu ansixiyey meertada afartan iyo lixaad ee golaha waxaana ka qayb galay xubno ka socday hay-adda dhowrista xogta soomaaliya golahan ayaa ah fagaaraha ugu weyn ee dowladaha dunida ugu doodaan kuna dejiyaan qaar- waa qaraarada iyo sharciyada lagu maareeyo arrimaha xogta iyo tiknolojiyada waxaana ku mideysan in ka badan boqol iyo soddon dowladood iyo shirkadaha ugu waaweyn ee tiknolojiyada sida google facebook amazon apple iyo tiktok mareeyaha hay-adda dhowrista xogta dadweynaha maxamed axmed cali ayaa sheegay in shalay oo khamiiseed uu si buuxda soomaaliya xubin ugu noqotay golaha dhowrista xogta isagoo hadlayay shalay waxa uu yidhi waxaa sharaf ii ah inaan idinla wadaago guul weyn oo usoo hoyata dalka soomaaliyeed iyo muwaadiniinta soomaaliyeed taasoo ah in maanta oo khamiisa kow iyo soddonka bisha oktoobar labada kun afar iyo labaatanka in soomaaliya ay si buuxda xubin ugu noqotay golaha dhowrista xogta ee loo soo gaabay g b i taas macnaheedu waxa uu yahay in soomaaliya awood u leedahay hadda kadib inay ganaaxdo inay ganaaxdo dacweyn karto magdhow iyo xuquuqna ku leedahay shirkadaha tiknolojiyada gaar ahaan kuwa baraha bulshada sida facebook snapchat tiktok twitter iyo google oo ay shacabka soomaaliyeed kala kulmaan xadgudubyo ka mid yihiin jabshada in la jabsada akoomadooda faahfaahinta xogtooda xasaasiga muuqaalada ka hor imaanaya qiyamka diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed ayuu yidhi maareye maxamed cali maareye maxamed axmed cali dowladda soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyay ee ku tallaabsatay guulo waaweyn waxayna mar kale dib ugu laabanaysaa mansabkii ay ku lahayd caalamka dhowr iyo soddon sano ka hor dhanka kalena haddii aan eegno madaxweyne mustafa cagjar ayaa abiy axmed ku taageeray in waa turxaan bixiyo ama laga turxaan bixiyo khilaafka u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cagjar oo qoraal kooban soo dhiga bartiisa facebook ayaa kaga hadlay xiriirka labada dal waa soomaaliya iyo etoobiya islamarkaana ku taageeray abiy axmed in la turxaan bixiyo wixii is-afgarad ah ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo etoobiya mustafa xagjar waxa uu sheegay in isaga iyo xukuumaddiisu ay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ku taageersan yihiin in wixii is-afgarad ah waa is-afgarad waa ah ee ka dhexeeya labada dal lagu dhammeeyay qaab wadahadal ah iyagoo laga fogaanayo ficilada aan waxtarka u lahayn labada dal iyo shacabka ee etoobiya iyo soomaaliya waa siduu hadalka u dhigay madaxweyne mustafa cagjar cagjar waxa uu kale uu sheegay in dowladaha etoobiya iyo soomaaliya ay yihiin laba dal oo danahooda uu ku jirto diris wanaag iyo wax wada qabsi sidaa darteedna loo baahan yahay in wixii laysku afgaran waayo wadahadal lagu dhammeeyo isagoo dhinaca kale xusay in etoobiya ay diyaar ay u tahay inay kaalinteeda kaga aadan ka qaadato xoojinta iskaashiga iyo nabadda geeska afrika waa siduu hadalka u dhigay madaxweynaha mustafe xagjar hadalka madaxweyne mustafe xagjar ayaa u muuqda mid uu ku taageerayo hadal uu maalintii shalay ahayd abiy axmed ka horjeediyey baarlamaanka isagoo sheegay in etoobiya ay muhiim ay u tahay inay hesho marinbadeed balse taa aysan ku raadinaynin xoog iyo dagaal midna isagoo xusay in haddii arrintan darteed weerar ugu soo gaaro etoobiya inay isdifaaci doonto ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa shalay baarlamaanka ka horjeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay isagoo aysan waa isaga isagoo dhinaca arrimaha badda ku sheegay in etoobiya aysan weerar iyo dagaal toona ku doonaynin bad balse haddii lasoo weeraro aysan markaa gacmaha laabanaynin isagoo sheegay in dalkiisu uu leeyahay awood uu isku difaaci karo wakhtigan soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey bilihii ugu dambeeyey waday inay la dagaasho etoobiya dhinaca diblomaasiyadda iyadoo caalamka inta badan markhaati kaga dhigtay arrimaha etoobiya ay ku doonayso badda bila ka hor ayay ahayd markii etoobiya iyo somalilan ay ku heshiiyeen in labaatan kilomitir oo ka mid ahi badda soomaaliya somalilan ee u saxiixday etoobiya taa beddelkeedana somalilan ay ka doonaysa etoobiya in ay aqoonsato deeq lagu daabulay diyaarado ayaa boqolaal qoys oo iskugu jira danyar iyo barakacayaal kuwaasoo ku nool degmada go-doosan ee diinsoor waxay hay-adda sodmo ugu qaybisay degmadaasi mar kale waa kan indhow warkaasi dhamaystiraya
hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maanta deeq gargaar raashin ah oo ay shalay geysay degmada diinsoor maanta gaarsiisay boqolaal isugu jira danyar barakacayaal kuwaasi oo ku nool degmadan iyo tuulooyinka ku xeeran gargaarkan ayaa ka koobnaa raashin waxaana ay hay-adda sodma ugu talagashay in shacabka ku nool degmadan oo muddo go-doon ahaa ay uga gaashaantaan abaarta la saadaalinayo qaar ka mid ah shacabkii gargaarkan ka faa'iidaystay ayaa uga mahadnaqay madaxda sare ee dalka iyo hogaanka soodmaa oo u taagan caawinta shacabka soomaaliyeed sida ay sheegeen
unugeka raashin inshaanteena siidii maasha allah awalan ilaahay aa mahad isku leh thaniyan hay-adda sodma dowladda federaalka intiirsity on inshaanti maasha allah raashinkan inshaantiga mahadsanta magaalada eed iyo eed yaa maaragtaay xaaladii qaribanta eeda xaaladii aan hunta eeda maaragnaad yaa baahan taala hadii ilaahay er insha allahu tacaala may may codsi e basadaane mahad celinka bacda in hanin ziyaadiyo magaaladii walmale roob male raashin male walmale suuq male walaala male beese mataal rafaadayaala aragtay ad in maaragnaad hadii ilaahay ero dadaal dheeraad aan inin suubiyo aragnay haddii ilaahay er insha allah mid diinsoor yaka noolno wada baahanayne geeka eeda eeda maxadanka hayna sokorta saliida eljeega dhalif niinraan
gudoomiyaha degmada diinsoor cismaan macalin cabdi iyo odayaasha deegaanka ayaa dhankooda u mahadnaqay gudoomiyaha sodma maxamuud macalin cabdulle in alaabtii shalay ay soo gaartay bulshadii tabaaleysneed ee reer diinsoor qayb yar oo ka mid ah oo indhoolayaal ah oo naaga dumar tacbaaniin ah yaa ilaahay fadligiisa maanta inaan raashiinka annagoo maamulka degmada diinsoor ah ugaasyadii beelaha iyo saraakiishii ciidamada annagoo ah waxay noo suura gashay in aan maanta dadkan raashiinkii naloogu soo dhiibay ummaddii aan mas-uulka ka ahan ilaahu markhaati ka ahaw siday tahay inaan u gaarsiinayno inaad nala daawataanaan rabnaa khaasatan hay-adda sodma mahad gaaraan kuu celinaynaa maxamuud maclinow adiga iyo tiimkaaga se sharafle yaa ambiini maysin kuodsadaanahni raashin sharafle um bulshada deertu oo laka noolaado oo masaakiinte laka samata biyu ani isin sadan ka dhagsi badan hanin deersiidaan hay-adda sabna oo maalinka masiibooyinka iyo cad kasta oo ku shaqo leh in ayna soo gaarto raashiin barbilow ay noo tahay diisoor meel mudan waayo in maxaan dhihi jiray wax badan loo qabto
halka warkaas aad kala socotaan waradii hadalsan muqdisho sagaashan iyo koodhibic shan markana wararka dibadda iiraan ayaa wacad ku martay inay xanuunjin doonto israel shabakada c n n ayaa soo xigatay ilo sare oo ka tirsan iiraan inay isku diyaarinayso weerar culus oo ay ku qaadaan israa'iil oo noqonaya jawaab dhab ah oo xanuun leh si ay uga aargoostaan weerarkii israa'iil ee sabdigii toddobaadkan ka geysatay gudaha iiraan iyadoo la sheegay jawaabta iiraan inay dhici karto ka hor doorashada mareykanka ee bishan aanu gudagalnay ee nofembar golaha wasiirada iiraan ayaa sheegay inay isku raacay in la aargoosto lagana aargoosto weerarkii israa'iil ay ku qaaday iiraan shabakadda waa ekiyos oo xiganaysa ila sirdoon oo ka tirsan israa'iil waxay sheegtay inay iiraan diyaarinayso qorsho ay weerar ugu soo qaadayso israa'iil gudaha dhulka ciraaq iyagoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada balastikada ciraaq ayaa lagu waramayaa inay ka carootay tallaabadii ee israa'iil u adeegsatay hawadeeda intii uu socday weerarkii israa'iil ay ka geysanaysa gudaha iiraan haddii ay dhacdo inay iiraan keento gudaha dhulka ciraaq gantaalada balastikada iyo sidoo kale hebresonic oo markii haddaba marka waxaa lagu sheegay inay israa'iil la karto khasaarihii ugu sareeyay taariikhda sababto sababa la xidhiidha masaafada dhow iyo inay si dhaqsaha bartilmaameedyadooda u gaari karaan gantaalada iyadoo saraakiishu iiraan ay ballanqaadeen weerarkan inay ugu jawaabayaan duqeymihii israa'iil ay ka geysatay gudaha iiraan inay noqon doonto jawaab adag oo aada u xanuun badan ugu dambeyntiina madaxweyne donald trump ayaa la soo baxay xeelad uu ku helayo codad badan trump oo u soo jeedinaya lubnaaniyiinta ku nool mareykanka inay isaga u codeeyaan si bariga dhexe iyo lubnaan ugu soo celiyo xasiloon hadda trump ayaa colaada bariga dhexe u adeegsanaya hab ololaha oo uu ballan qaadayo in si dhaqsaa uu xasilooni ugu soo celinayo trump waxaa jirta xiriir qoys uu la leeyahay lubnaan gabadhiisa tefani waxaa qaba nin dhallinyaraha oo kasoo jeeda qoys lubnaani ah oo ganacsado ah wuxuu leeyahay trump dabeecad uu siyaasiyiintiisa door ku siiyo ragga qaba gabadhiisa wuxuu leeyahay trump dabeecad uu siyaasadiisa door uu ku siiyo ragga qaba gabadhiisa waxaa ololihiisa door weyn ka qaadanaya masad bolos oo ah ganacsado u dhashay lubnaan oo u guuray texas isagoo dhallinyaro ah kuna hadla carabi ingiriis iyo faransiis wuxuu aabbo u yahay ninka qaba gabadha trump isagoo qaabilsan ololaha carabta mareykanka ah ama mareykanka ah wuxuuna ku qancinayaa bulshada carabta sidii ay uga codayn lahaayeen trump halkii ay codkooda sii lahaayeen harris waxaa u muuqdaa dadaalka mid natiijo lagu gaarayo kadib markii la arkay gobol muhiim ahi ee mijigan oo carabtu ay ku badan yihiin inuu hadda uu taageero uu taageerayo donald trump trump ayaa markan arrintani waxa uu kaga faa'iidaysanayaa inuu carabta iyo dadka bariga dhexe kasoo jeeda ee ku dhaqan mareykanka codadkooda uu kaga helo in uu sheegayo in uu xasilooni uu dhex dhigi doono bariga dhexe oo dhibaatooyin aada u xoogan soo food saaray sanooyinkii ugu dambeeyey gudahaana warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo hadalsan waa naga intaa cidda uu sheego warkeena duhurnimo waxa ay dib ay kaga heli karaan barta internetka aynu ku leenahnay ee w w w radu dalsan dot com
wararkaad la haysaa hobsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la xil yaabaha tala la xil